بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo soo bandhigtay awood ciidan xilli isbeddello waaweyn ay ka dhacayaan galbeedka afrika ku dhowaad labaatan ruux oo ku dhimatay duqeymo diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay ka fuliyeen baadiyaha gobolka xalab ee dalka suuriya mowqifyo isburinaya oo laga soo dusiyey xafiiska benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay hoggaanka sahaynada tan iyo markii baydhan uu soo bandhigay qodobada heshiiska cusub lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka khaza haddaba maxaa ka jira in yuhuuddu ay durbaba masar u gudbiyeen go'aankooda ku saabsan soo jeedinta baydhan waxaad kaloo caalamulyom ku maqli doontaan dowladda ruushka oo markii ugu horraysay si rasmi ah u sheegtay in joogitaan militari ee ku yeelanayso bariga waddanka libiya haddaba xeebaha waqooyiga afrika miyay noqon doonaan goobo ay ku loolamaan reer galbeedka iyo moskow soddon iyo afar qof oo lagu dilay dalka hindiya iyo doorashooyinka waddankaas oo gebagaba maraya iyadoo shaki la gelinayo in xisbiga xagjirka hunduuska ah uu mar kale ku soo laabto tallada waddanka mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee isku xidha badweynta atlantika iyo badweynta baasifiga oo laga dareemayo biyiyari daran haddaba sidee arrinkaasi u saameynaysaa dhaqaalaha dowlado badan oo ugu horreeyo maraykanka waa kuwee tobanka dowladood ee ugu waaweyn ee soo saara caanabooraha caalamka maxaase ka jira inay ka mid yihiin dowlado carbeed qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa jihaadka ka socda mandiqadda saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika ayaa sii bulaalaya xilli mandiqadaasi ay ka jiraan isbeddello dhanka loolanka awoodaha kufriga caalamiga ah mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waa awoodda jihaadiga ah ee muslimiinta mandiqadda ka difaacaysa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh kuwaasoo horar ku ah diinta iyo dalkooda nusratul islaam walmuslimiin oo ka mid ah faracyada qaacidatuljihaad waxay ka jihaadaysaa in ka badan lixdan dowladood oo dhaca saaxilka afrika waxaana waddamadaasi ka mid ah mali neejar burkina faso beniin iyo togo camaliyaadka mujaahidiinta ayaa sare u kacay bilihii la soo dhaafay waxayna ku guulaysteen in tobanaan tuulooyin ah ay ka xoreeyaan cadowga warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in kumanaan muhaajiriin iyo ansaar ah ay ku soo biireen mujaahidiinta dhowr bilood kadib mucaskaraadka mujaahidiintana waxaa buuxdhaafiyey dagaalyahanno cusub oo soo tigsaday saaxada jihaadka korarka awoodda jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin wuxuu walaac ku beeray dowladaha ruushka iyo maraykanka oo ah kuwa isku garbinaya mandiqadda mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa faafisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mucaskar ay ku tababaranayaan ciidamada mujaahidiinta
أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا الثبات أرونا الصمود أرونا مهاراتكم يا أسود أرونا مهاراتكم يا أسود أعدوا أعدوا وشدوا الهمم أعدوا isdaarkan cusub oo loogu magac daray ma'sadatul ansaar ayaa lagu daawan karaa mujaahidiinta oo qaadanaya tababara cajiib ah azallaaqa waxay filimka ku soo gudbinaysaa mahaaraadka caskariga ah ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin هلم الجهاد الجهاد خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد تنادي هلم الجهاد الجهاد أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم إلى النصر هبوا faraha bulshada ayaa si aad ah lisula dhex qaaday muuqaalkan oo wakhtiga uu ku soo aaday ay xasaasi tahay sida iyadoo ciidamada faransiiska iyo kuwa maraykanka ee mandiqadda saaxilka isaga baxayaan ayna halkaasi ku loolamayaan mujaahidiinta iyo wakiilada cusub ee ruushka ku yeeshay saaxilka
أعدوا وشدوا الهمم أعدوا أعدوا لنرقى القمم لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi suybood mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed si uu inoogu soo qabto wargeyska ugu horeeya ee xiga dhankiisa hay maahir waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna waa saxiifatul carab taasi oo daabacday warbixin ku aadan in dowladda ruushka markii ugu horreysay ay si rasmi ah u sheegtay inay joogitaan milatari ku yeelanayso bariga libiya wargeyska ayaa sheegay in wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ruushka ninka lagu magacaabo yunis firsikarov uu muddooyinkan dambe booqashooyin isdabajoog ah ku tegayey magaalada bankhaazi ee bariga dalka liibiya wuxuu wargeysku sheegay in mas-uulkan ruushiyaanka ah uu muddo hal sana ah kulamo kula qaatay bankhaazi mas-uuliyiin liibiyaan ah kuwaas oo uu sheegay inay ka badan yihiin shan kulan oo ay moscow isugu diyaarinayso inay hesho joogitaan milatari oo rasmi ah marka la eego saameynta ruushka ee bariga iyo koonfurta liibiya moscow waxay ku tiirsanayd markeedii hore maleeshiyaadka kooxda fagnar iyadoo aysan jirin wax calaamada ah oo muujinayay heshiis ciidan oo rasmi ah oo u dhexeeyey xukuumadaha moscow iyo tan liibiya wargeysku wuxuu intaas kusii daray in warbaahinta reer galbeedka ay bishii hore sheegtay in qiyaastii kun iyo shan boqol oo dagaalyahano ah oo kasoo jeeda ciidamada nidaamiga ah ee ruushka la geeyey bariga liibiya taasi oo qayb ka ah qorshaha uu ruushku ku bedelayo kooxda fagnar gaar ahaan qeybta afrikaanta ah ee ka jooga liibiya ilyaasow lama oga in ruushka uu sii wadi doono joogitaanka murtasaqadiisa fagnar ee bariga iyo koonfurta liibiya kuwaasi oo la sheegay in la geeyey muddo afar sano ka hor waxaana tiradoodu ay ka badan tahay laba kun oo dagaalyahano ah ama sidoo kale laga saari doono marka ay soo dhammaadaan imaatinka ciidamada nidaamiga ee ruushka ruushka ayaa la wariyey in uu doonayo xiriir istaraatiiji iyo saldhig ciidan oo rasmi ah oo uu ka dhisto bariga libiya reer galbeedka ayaana ka digay in ruushka uu u gowol xaarayo joogitaan milatari oo rasmi ah iyo ciidamada kumanaanka ah ee uu kusoo daabulayo bariga libiya waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda lefigaro ee ka soo baxda dalka faransiiska ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinaysa mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee isku xidha badweynta atlantika iyo midda basifig oo sameeya biyiyari daran marinbiyoodkan uu ku yaala dalka banama ayaa ahaa mid muddo qarniyo ah ay adeegsan jireen maraakiibta ganacsi ee laga leeyahay waddamada caalamka waxayna hadda midan caqabad ballaaran ku noqotay maraakiibtii halkaas isaga kala gooshi jirtay xilli walba sida saxiifadda ay sheegtay maahirow waxaa kanaalkan sannadkii isaga gudbi jiray ilaa labayo toban kun oo maraakiibta konteenarada xambaara ah midaasi oo ku tusinaysa muhiimadda uu lahaa marinbiyoodkan waxaana hadda durbadiiba qaar ka mid ah waddamada reer yurub laga dareemayaa saamayn xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah majalladda lefagaro waxa ay dhanka kale sheegtay in dalka maraykanka uu ka mid yahay waddamada sida aadka ah ay ganacsigiisa u maraan kanaalka banama boqolkiiba afartan maraakiibta sida sannadlaha ah u mara marinbiyoodkanna waxaa laga leeyahay dalka maraykanka haddii kanaalkan uu sii ahaado mid biyihiisu ay sii idlaanayaanna dabcan way muuqataa xaddiga khasaare ee midaas maraykanka ka soo gaari karta rikaarta koyida calderon oo ah khabiir dhanka arrimahan dhanka kalena muddo fog ka shaqaynaya marinbiyoodka banama ayaa sheegay in maraakiibta halkan marta ay ogeysiiyeen inay iska soo yareeyaan xamuulka ay sidaan markii safarkoodu uu halkan ku soo wajahan yahay maadaama ay la kulmi karaan khataro kala duwan waa sida uu hadalka u dhigee enmaahirow loolanka adag ee ka socda biyaha badda cas oo lagu daray caqabadan ka soo cusboonaatay marinbiyoodka banama waxaa la leeyahay waxa ay sii kordhin doontaa kala go'a ku jira isku socodka badeecadaha adduunka iyadoona shay weliba qiimihiisa uu ku laba jibaarmi doono waa haddii caqabadahan isa soo taraya loo waayo wax hal ah waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga waa alqudus al carabiya oo fadhigiisu yahay ingiriiska wuxuu daabacay warbixin ku saabsan buuq siyaasadeed oo ka dhex jira maamulka gumaysaha tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu jow baiden soo jeediyey heshiiska xabad joojinta wuxuu wargeysku sheegay in mawaaqif isbuurinaysa laga soo dusiyey xafiiska benyamin netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha yahuudda khilaaf aad u xooganna uu soo kala dhex galay hoggaanka sahayinada tan iyo markii uu bayden soo bandhigay qodobada heshiiska cusub ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka khaza raadiyaha rasmiga ah ee sahayinada ayaa ilo masaari ah oo xogogaal ah ka soo xigtay in masar la ogeysiiyey heshiiska uu soo jeediyey bayden wuxuuna maamulka netanyahu sheegay inuusan qaadan karin heshiiska uu soo jeediyey bayden cismo siyaasadeed oo gudahooda ka dhex jirta awgeed ilyas wargeyska inoo xiga waa wargeyska the times of israel oo ka soo baxa deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato wuxuuna daabacay warbixin ku aadan in dowladda maaldeef ay qarka u saaran tahay inay mamnuucdo booqashada dadka saayuuniyiinta ah ee jasiiradaheeda u dalxiistaga a b waxay sheegtay in dalkan oo ah mid ku yaal jasiiradaha loo dalxiis tago ee maldevis uu soo saaray go-aan looga hortagayo qof kasta oo haysta dhalashada maamulka gumaystaha yuhuudda in uu soo galo waddanka sababo la xiriira goodoonka iyo xasuuqa yuhuudda uu ka wado marinka khaza xafiiska madaxweynaha waddankaasi oo go-aankan soo saaray ayaa xaqiijiyey in golaha wasiirada ay soo saari doonaan sharci cusub oo ka hortagaya inay yuhuuddu soo galaan maldevis iyadoo sidoo kale la dhisayo guddi kormeera waad mahadsantahay maahir qodobka ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ingiriiska ah ee the guardian ayaa daabacday maqaal dheer oo ay ku lafagurayso doorashada ka socota dalka hindiya iyo halka ay u badan tahay saadaasha cidda hanan karta kursiga ra-iisul wasaarenimo ee waddankaasi tan iyo bartamihii bishii abriil ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxaa dalka hindiya ka socda doorasho soo martay maraaxil kala duwan midaasoo lagu tilmaamay tii ugu wakhtiga dheereed abid inta la xasuusto taariikhda waddankan walow ay hadda maraysa marxalad gebagaba ah sida ay soo tebinayaan warbaahinada dalkaasi ku dhowaad ilaa hal bilyan oo shakhsi ayaa bixiya codadkooda waxayna middan xukuumadda new delhi ku tilmaantay doorashadii ugu weyneyd ee ka dhacda dalka hindiya ra-i uruurin ay samaysay saxiifadan ayaa lagu ogaaday in xisbiga hadda haya talada waddankaas ee bahaartiya janaata uu yahay midka ugu badan ee helay codadka doorashada taasoo ka dhigan in narandra muudi uu mar kale hanan doono kursigan haddii aysan waxba isbedelin inta ka hartay doorashada xisbigan ayaa hadda haysta ku dhowaad boqolkiiba ilaa konton iyo siddeed dhibic siddeed codadka guud ee doorashada waxaa ku soo xigay xisbiga indian national congress ee loo soo gaabiyey i c n wuxuu isagana helay ku dhowaad ilaa boqolkiiba sagaal dhibic lix codadka doorashada middaas oo dabcan ku tusinaysa farqiga u dhexeeya labada xisbi ee hadda loolamaya waana sababta keentay in narendra muudi mar kale loo saadaaliyo hanashada kursiga ra-iisul wasaarenimo ee hindiya dhanka kale intii ay socotay doorashadan waxaa dalkan hariyey rabshado ballaaran kuwaasoo ay ku dhinteen tobaneeye shakhsi oo hindi ah sida ay sheegtay the gaadiyanna waxaa saacadihii lasoo dhaafay oo keliya rabshadahan ku dhintay ilaa soddon iyo lix ruux waxaana dadka geeriyooday maahir uu ka mid ahaa shaqaale ku howlanaa kale nidaaminta codadka ay dadku bixinayeen aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi qodobkiisana waxa uu u dambeeyey xubintii wargeysyada caalamka ee maanta aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال وهجاج diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen waddanka suuriya sida ay ku warantay wakaaladda wararka nidaamka nusayriga ah duqeymaha ayaa beegsaday baadiyaha gobolka xalab habeennimadii xalay ilawareedyo militari ayaa sheegaya in duqaymaha ay beegsadeen goobo ciidan oo ay ku sugnaayeen malishaadka nusayriga bashaar al asad iyo sidoo kale ciidamo shiico ah oo hoostaga dowladda iiraan sida ay ku warramayso warbaahinta nidaamka ilaa toddoba iyo toban qof ayaa ku dhintay duqaymahan iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa shan iyo toban kale sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayey holac iyo uuro xooggan oo ka kacaya goobaha ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka yuhuudda sannadadii lasoo dhaafay maamulka gumaystaha wuxuu sii xoojiyey duqaymaha uu ka fulinayo waddanka suuriya wuxuuna ku andacoonayaa inuu beegsado maliishaad shiico ah oo hoostaga dowladda iiraan weeraradaas oo la rumaysan yahay inuu wakiil kaga yahay maraykanka
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا وهجاج maxaan ka naqaannaa dowladaha ugu badan ee soo saara caanabooraha mise og tahay dhegaystow in dowladahaasi ay ka mid yihiin kuwa carbeed warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir caanaha waa waxa ugu horeeya oo qoto insaanka marka uu dhalanayo waxay ahmiyad weyn iyo faa'iido u leeyihiin caafimaadka basharka waa cunto dhammaystiran oo masdar u ah maadooyinka fitamiinaadka kalsiyom kuwa brotiinaadka dufanta karbohaydarat fosfor botasiyom zanki iyo canaasir kale oo kuwa raashiinka ah kuwaasoo door muhiima ka qaata caafimaadka shakhsiga asbaabahaas awgood waxay caanuhu carruurta u yihiin kuwa ay uga kaaftoomi karaan cuntooyinka intooda kale ilaa ay ka gaaraan bilaha sanadka lixaad ee da'dooda waana sida ay xustay manaso laga leeyahay astraaliya oo ka faalootaa arrimaha caafimaadka waxsoo saarka caanaha waxay ka qayb qaataan hagaajinta habnololeedka qoysaska iyo badqabka cuntada caafimaadka leh waxaana sidoo kale si deg deg ah soosaarayaasha yaryar ee caanaha ay u soo celiyaan dakhli maaliyadeed oo ay ku maareeyaan noloshooda ku dhowaad boqol iyo konton milyan oo qoys islamarkaana ku kala dhaqan daafaha caalamka ee xoogga saara wax soo saarka caanaha iyagoo siyaabo kala duwan uga faa'iida waxaana qayb ka ah dadkaasi kuwa caanaha ka hela dakhliga maalinlaha ah ee ay ku dhisan yihiin qoysaskooda soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxaa wax soo saarka caalami ahaan ee caanaha uu sii kordhay konton iyo sagaal boqolkiiba isagoona kasii ambaqaaday shan boqol iyo soddon milyan oo tan kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii wuxuuna gaaray siddeed boqol afartan iyo saddex milyan oo tan sanadkii labada kun siddeed iyo tobanka wuxuu uu sii kordhabaa wax soo saarka caanaha ee caalamka wuxuu sanadkii labada kun laba iyo labaatanka gaaray sagaal boqol sagaal iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo tan sida ay sheegtay hay-adda lagu magacaabo faw ee raashiinka iyo beeraha islamarkaana taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobey caanaha la-oda waa kuwa loogu isticmaalid badan yahay caalamka halkay kusoo xigaan kuwa ariga iyo geela hindiya waa waddanka ugu badan ee soo saara caanaha laga isticmaalo guud ahaan caalamka waxaana xisada ay ku leedahay wax soo saarka caanaha ee adduunka lagu qiyaasaa laba iyo labaatan boqolkiiba waxaana dalkaas kusoo xiga maraykanka marka laga hadlayo soo saaridda caanaha iyo dalalka ugu horeeya sidoo kale dowladaha caanka kuwa wax soo saarka caanaha waxaa ka mid ah shiinaha bakistan iyo baraaziil sida ay sheegtay hay-adda faw haddaba warbixintanan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa waddamada soo saara caanaha kuwa ugu horeeya dalalka dhoofiya iyo sidoo kale shirkadaha badeecadahan ugu faafiya guud ahaan caalamka aan ku horeyno tobanka dal ee ugu horeeya islamarkaana soo saara caanaha ee caalamka waxay kala yihiin oo ay u kala horeeyaan sida tan hindiya maraykanka bakistan shiinaha baraaziil almaaniya ama jarmalka ruushka faransiiska turkiga iyo new zealand hindiya waxay sanadkii lasoo dhaafay labada kun saddex labaatanka soo saartay laba boqol iyo sagaal milyan oo tan maraykanka wuxuu soo saaray isla sanadkaasi ku dhowaad boqol iyo saddex milyan oo tan halka bakistan oo ku jirta kaalinta saddexaad ee soo saartay lixdan iyo shan dhibic siddeed milyan oo tan shiinaha wuxuu soo saaray caano xaddi ahaan gaaraya kow iyo afartan dhibic saddex milyan oo tan baraaziil ayaa soo saaray soddon iyo lix dhibic lix milyan oo tan almaaniya caanaha uu soo saaray sanadkii lasoo dhaafay waxay gaarayeen soddon iyo saddex milyan oo tan waxaa ku xiga ruushka oo soo saaray soddon iyo laba milyan oo tan faransiiska ayaa ku jira kaalinta sideedaad ee dalalka soo saara caanaha wuxuuna sanadkii lasoo dhaafay soo saaray xaddi ku dhow lix iyo labaatan milyan oo tan turkiga wuxuu wax soo saarkiisa caanaha ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka gaarayey saddex iyo labaatan dhibic laba milyan oo tan halka dalka tobnaad ee ugu dambeeya uu yahay new zealand oo soo saaray kow iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo tan oo caanaha ah marka laga hadlayo waddamada dhoofiya caanaha qeybahooda kala duwan waxaa ugu horeeya jarmalka waxaan idiin soo gudbinaynaa sida u kala horeeyaan tobanka dal ee ugu horeeya kuwaas oo sanadkii labada kun labaiyo labaatanka dhoofiyey wax soo saarka caanaha kuwa ugu badan waxay kala yihiin jarmalka ama almaaniya holland biljimka new zealand faransiiska jamhuuriyadda tishiik austraaliya sbain litwana iyo denmark jarmalka wuxuu dhoofiyey ku dhowaad afar iyo toban boqolkiiba caanaha lasoo saaray sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxaana qiimo ahaan ay gaarayeen hal dhibic konton iyo lix bilyan oo dollar dowladda holland waxay dhoofisay hal dhibic sagaal iyo toban bilyan oo dollar waxaana nisbo ahaan caanaha sanadkaas la dhoofiyay ay ka yihiin toban dhibic afar boqolkiiba waddanka saddexaad oo biljimka kaas oo wax soo saarkiisa caanaha uu boqolkiiba sagaal ka ahaa caanaha caalamka waxaa kusoo xiga new zealand oo caanaha uu dhoofiyey lagu qiimeeyey sagaal boqol siddeed iyo toban milyan oo dollar waxaa faransiiska uu dhoofiyey caano xaddi ahaan gaarayey toddoba boqol siddeed iyo toddobaatan milyan oo dollar jamhuuriyadda tishiik waxay dhoofisay caano lagu qiimeeyey shan boqol afar labaatan milyan halka afar boqol iyo afar milyan oo dollar lagu qiyaasay xaddiga caanaha ay dhoofisay dowladda austraaliya sbain waxaa caanaha uu dhoofiyey lagu qiimeeyey saddex boqol sagaal iyo toban milyan oo dollar waxaana wax soo saarkeeda caanaha uu guud ahaan caalamka ka ahaa laba dhibic toddobaatan iyo sagaal boqolkiiba waxaa ka hooseeya litwana oo dhoofisay xaddi gaaraya saddex boqol saddex iyo toban milyan oo dollar halka denmark oo ah dalka tobnaad ay dhoofisay caano lagu qiyaasay saddex boqol milyan oo dollar haddaba waa kuwa tobanka shirkadooda ugu muuqda suuqa caanaha ee caalamka warshadaha caanaha waxay qayb ka yihiin kuwa ugu horeeya qeybaha wax soo saarka ee caalamka gaar ahaan sanadkii labada kun labaiyo labaatanka oo qiimaha suuqaasi uu ahaa wax lagu qiyaasay siddeed boqol sagaashan iyo saddex bilyan oo dollar iyadoona la filayo inuu kobco islamarkaana labada kun siddeed iyo labaatanka gaaro hal dhibic afar labaatan trilyon sida ay sheegtay manasada statista tobanka shirkadooda ugu saameynta badan suuqa caanaha ee caalamka waxaa ugu horeeya lactalis oo ah shirkad laga leeyahay faransiiska waxaana wax soo saarkeeda lagu qiimeeyey lix iyo labaatan dhibic toddoba bilyan oo dollar waxaa kusoo xigay shirkadda nestel ee laga leeyahay switzerland taas oo wax soo saarkeeda lagu qiyaaso kow iyo labaatan dhibic saddex bilyan oo dollar saddexaad waa danon oo ah shirkad fadhigeedu yahay faransiiska waxaana wax soo saarkeeda lagu qiyaasay labaatan dhibic sagaal bilyan oo dollar waxaa kusoo xiga shirkadda dairy farmers of america taas oo waxsoosaarkeeda caanaha lagu sheegay sagaaliyo toban dhibic saddex bilyan oo dollar waxaa ku soo xigay shirkadaha kale ah yili group fontira mengnew arla foodis friesland cambina iyo sidoo kale saabuuto oo laga leeyahay canada taasoo shirkadda tobanaad ee ugu saameynta badan suuqa caanaha ee caalamka iyadoona waxsoosaarkeeda lagu qiimiyay laba iyo toban bilyan oo dollar dhanka waxsoosaarka caanaha ee waddamada carabta xajmiga suuqa caanaha ee waddamada loogu yeero bariga dhexe ee sanadkan labada kun afar labaatan ayaa lagu qiimeeyey siddeed iyo toban dhibic siddeetan iyo sagaal bilyan oo dollar waxaana la filayaa in marka la gaaro labada kun sagaal iyo labaatan uu gaari doono saddex iyo labaatan dhibic saddex iyo afartan bilyan oo dollar waana kobaca herar sanadeed ah oo lagu qiyaasay afar dhibic afartan boqolkiiba inta laga gaarayo xilligaasi waana sida lagu sheegay taqriir uu soo saaray mordor intelligence sacuudiga iyo iiraan waxaa loo tixgeliyaa suuqyada ugu muhiimsan ee ku yaala mandiqadaasi labadaasi waddan oo marka la isku daro xiisadooda ay ahayd sanadkii labada kun labaiy labaatanka konton iyo laba dhibic laba boqolkiiba guud ahaan xajmiga suuqa waxsoosaarka caanaha ee mandiqada bariga dhexe loo yaqaan dhanka shanta waddan ee carabta islamarkaana soo saara caanaha uguna horeeya waddamada carabeed ee sanadkii labada kun labaiy labaatanka soo saara caanihii ugu badnaa waxay kaliyihiin masar oo soo saartay sanadkaasi shan dhibic toddobaatan iyo laba milyan oo tan suudaan oo isla xilligaas soo saartay afar dhibic lixdan iyo toddoba milyan oo tan jazaa'ir ama aljeeriya oo iyaduna wax soo saarkeeda caanaha uu ahaa saddex dhibic soddon iyo laba milyan oo tan sacuudiga oo ku jirta kaalinta afraad waxay soo saartay laba dhibic siddeetan iyo shan milyan oo tan halka maqrib ama morocco uu yahay waddanka shanaad kaasoo soo saaray caano lagu qiyaasay xaddi ahaan laba dhibic shan iyo toban milyan oo tan
الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها